xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu warbixiyey golaha wasiirada maamul koonfur galbeed qorshihiisa ku aadan dhinaca dagaalka al-shabaab ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland oo la wareegay deegaanaha ay ku sugnaayeen al-shabaab madaxweyne qoorqoor iyo saraakiisha ciidamada oo kulan ka yeeshay amniga xarar dheere ehelada darawal motobajaaj oo ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda iyo bannaanbax ka dhashay dadkii ka barakacay degmada ceeldheer oo bilaabay inay dib ugu soo laabtaan baarlamaanka soomaaliya oo meenmariyey akhrinta koowaad ee laba hindisa sharciyeed oo muhiima akhbaaraadka dibaddana warka habeen waxaad ku maqli doontaan wasiir arrimo dabadeed oo geeriyooday isagoo ka qaybgelaya kulan golaha wasiirada iyo madaxweynaha koonfurta suudaan oo amray in la bixiyo qaaraanka sanadlaha ee qaramada midoobay intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka habeen ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorra u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo axad soo gelayso sabtina ay sii baxayso waana koob iyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa uga warbixiyey golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed qorshihiisa ku aadan dhinaca la dagaalanka al-shabaab warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cumar muxiyidiin cumar madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey kulan gaar ah oo la yeeshay golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed kaasi oo looga hadlayay arrimaha dib heshisiinta iyo xoreynta deegaanada maamulkaasi madaxweynaha jumhuuriyadda oo u wehliyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa golaha wasiirada la wadaagay qorshayaasha dowladda federaalka ee dardargelinta wejiga labaad ee howlgalka dib u xireynta dalka oo qorsho uu yahay in wakhti kooban lagu soo gabagabeeyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiintii ka qayb galay shirkan inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran adkeynta xureynta deegaanka iyo ilaalinta wadajirka shacabka si loo helo koonfur galbeed xasiloon heshiis ah islamarkaana xor ka ah maleeshiyada al-shabaab kulanka waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka iyo mas-uuliyiin kale cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa jubbaland ayaa la wareegay deegaano ay ku sugnaayeen al-shabaab ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland iyo kuwa ciidanka xoogga dalka oo iskaashanaya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka janaac cabdale oo lixdan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka laga helayo deegaanka janaac cabdale ayaa sheegaya in deegaankaasi uusan wax iska horimaada ku dhex marin ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka jubbaland oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo la sheegay in iskaga baxeen deegaankaasi taliska qaybta afartan saddexaad ee xoogga dalka ayaa xaqiij al-shabaab ay iskaga tageen islamarkaana ciidamada haatan ka wadaan halkaasi howlgallo lagu xaqiijinayo amniga sidoo kalena gudaha deegaankaasi lagu baarayo minooyinka qarxa maamulka jubbaland ayaa horey u sheegay inay bilaabayaan howlgal ka dhan al-shabaab oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka oo al-shabaab ay ku sugan yihiin halka warkaasi dhegaystayaal weli aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo saraakiisha ciidamada ah ayaa kulan ka yeeshay amniga degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye oo maalintii shanaad ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay adkaynta xoojinta amniga degmada xaradheere iyo xoreynta deegaanada kale al-shabaab ay joogaan galmudug kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi maamulka degmada xaradheere iyo saraakiisha ciidamada iyo qaybahooda kala duwan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xog dhammaystiran ka dhageystay saraakiisha amniga degmada iyo qorshayaasha ka socda ee ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab looga saarayo meelaha ay kaga sugan yihiin dhulka galmudug ehelada darawal mooto bajaajlaha oo ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda iyo banaanbax arrinkaasi ka dhashay warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cabdiraxmaan saxafi askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa uu iskuska holwadaag ee magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaraha ahaa kaas oo ku shaqaysanayay mootobajaaj kadibna uu goobta ka baxsaday wiilkii la dilay oo lagu magacaabi jiray maxamed hayle iyo askariga ayaa waxaa dhex maray muran sida ay goobjoogayaal sheegeen waxaana maxamed hayle xilliga la dilayay uu mootada ku waday hooyadiis iyo walaashiis qaar ka mid ah heladiisa ayaa waxa ay sheegeen in maxamed hayle oo ka mid ahaa dhallinyarada ku nool xaafadda gubta ee degmada daynile uuna dhowaan ka qalin jabiyey mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho balse markii uu shaqo ka waayay muqdisho ay ehelkiisa u iibiyeen mootabajaaja dilka darawalka bajaajka kadib ayaa qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajka ee goobta kaag dhowaa waxa ay sameeyeen banaanbax cara leh ka ay uga soo horjeedeen dilka maxamed xayle iyaga oo dalbaday in si deg deg ah cadaaladda loo horkeeno askarigii dilka geystay muddo saacad ah ka badan waxaa hagadgalay isku socodka dadka iyo gaadiidka iskuska howlwadaaga sabab ula xiriira banaanbaxa ay dhigayeen mootobajaajleyda waxaana dagaa waxaana magaalada muqdisho si caadi ah uga dhaca mar walba dila loo geysto dhallinyarada ah mustaqbalka ummadda soomaaliyeed kuwaasoo oo la caadaystay dilkooda cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho dadkii ka barakacay degmada celleer ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan deegaankaasi qaar ka mid ah shacabkii iskaga baxay degmada celleer ee gobolka galgaduud ka hor inta aysan la wareegin ciidamada dowladda soomaaliya ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan degmada halkaas oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka dadka ka barakacay degmada celleer ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa duleedka degmada kadib markii kal hore al-shabaab ay ku amreen inay iskaga baxaan degmada celleer oo dagaalaan ay iskaga baxeen al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xildhibaano heer federaal oo maalmahan ku sugnaa degmada celleer ee gobolka galguduud ayaa dib udejin u sameeyey dadka dib ugu soo laabanaya degmada celleer wasiira dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdulaahi shiino iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kale ah nuur cali caddow iyo xildhibaan cabdulaahi abuukar ow cali oo dadka dib usoo laabanaya kusoo dhoweeyey celleer ayaa sheegay in hadda amniga degmada celleer uu yahay mid wanaagsan islamarkaana dadka weli barakaca uga maqan ay dib ugu soo celin doonaan degmada celleer ee gobol galguduud ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu dambe ee laga saaray ururka al-shabaab waxaana badi ka maqnaa dadkii deganaa oo horay usii wateen al-shabaab markii ay iskaga baxayeen balse inay dib ugu soo laabtaan laga shaqeeyey baarlamaanka soomaaliya ayaa meel mariyay akhrinta koowaad ee laba hindi sharciyeed oo muhiima mar kale warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cumar muxiidiin cumar gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow ayaa shir gudoomiyey kalfadhiga labaad kulankiisa labaiyo tobanaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ajandihiisu ahaa akhrinta koobaad ee hindisharciyeedka hay-adda dhiirigelinta maalgashiga soomaaliya iyo sidoo kale akhrinta koobaad ee hindisharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa golaha ka hor aqriyey hindisharciyeedka hay-adda dhiirigelinta maalgashiga soomaaliya sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed cali xagaa ayaa sidoo kale golaha ka hor akhriyey hindisharciyeedka hay-adda socdaalka injinsiyadda soomaaliya ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow ayaa faray xogeyaha guud ee golaha shacabka cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabir in guddiyada arrimaha gudaha iyo amniga iyo sidoo kale guddiga dhaqaalaha ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga ee golaha shacabka uu ku wareejiyo labada hindi sharciyaada cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho iminkan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha koonfurta sudan silva keer ayaa amray in la bixiyo qaaraanka sanadlaha ee qaramada midoobay madaxweynaha dalka suudaanta koonfureed silva keer waxa uu shalay amray in la bixiyo lacagta kadib markii la xayiray xaquuqda codbixinta dalkiisa ee golaha guud ee qaramada midoobay bishii januari toddobiyo tobankeedii lix dal oo xubno ka ah qaramada midoobay oo suudaanta koonfureed ka mid tahay waxay lumiyeen xaquuqdooda codbixinta ee qaramada midoobay kadib markii ay bixin waayeen qaaraankii lacageed ee miisaaniyadda lagu socodsiin lahaa howlaha qaramada midoobay madaxweynaha koonfurta sudan ayaa waxa uu amray dalkiisa inay bixiyaan lacagtaasi qaaraanka intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhan warkii habeenee raadiyaha cadaado oo si toos idiga imaanay stuudiyaha raadiga cadaado ku leeyahay magaalada muqdisho anigoo sharmaarke maxamed maxamuud ayaan idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah